kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka bandhigga dhaqaalaha raadiyo himilow ayaad ka dhagaysataan toddobaadkii xilligan oo kale waxaadna kaga boogataan xoogo noloshiina wax ku kordhin kara isbuucan waxaan idin haynaa waxa ay wakhti geliyaan siday u ogaan lahaayeen qofku iyagoo rabin markaas in ay imaalgeliyaan balse raba inay ogaadaan fikirkayga caqabad intee la eg ayay la kulmaan dhallinyarada u baahan maalgelinta waraysi arrinka ku aadan barnaamijka ayaad ku maqli doontaan sidoo kale qodobada waxaa ka mid ah in si fudud u lumiyey fursad uu ku noqon lahaa miliniir magaalo ku taala koonfur kooriya oo lamaanayaasha carruurta la siinaya lacago iyo muddo ku dhow saddex bil kadib waxaa ka soo muuqday fagaaraha bilineerka shiinaha ee leh shirkadda alibaaba qodobadaa iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka farsamada waa cabdulaahi axmed aadan anigu waxaan ahay maxamed xasan kusoo dhowaada saaxiibyaal barnaamijka bandhiga dhaqaalaha hagaag waxaan gudaha u gelaynaa barnaamijka marka ay timaado lahaanshiyaha aragti ku gaar ah oo aad u baahan tahay inaad ku hesho maalgelin mararka qaar waxaad la kulmaysaa caqabado badan caalamka tiro badan oo malaayiin gaaraysa ayaa iyagu ah kuwa shaqo la-aan ah marka la joogo dalkeenna waa midda ugu badan ay wajahaan dhallinyaradeenna boqolkiiba toddobaatan iyo shan dalkeennu waa dhallinyaro inta badan waxaan nahay kuwa shaqo la-aan la daris ah kuwaas oo qaarkood ay haystaan fikrado ka dhex guuxaya maankooda islamarkaana haddii ay heli lahaayeen maalgelin ay soo saaran lahaayeen ganacsi guulaysta dhowaan ayay ahayd markii ikhlas ciid xasan ay soo bandhigtay aragti ay ku doonayso in loo maalgeliyo laakiin ilaa hadda aysan helin cid ka saacida fikraddaasi toddobaadkan ayay barnaamijka marti noogu tahay waxaan weydiinay dhowr su-aalood ay ka mid tahay halkee ay ku dambeysay qorshihii ay ku doonaysay maalgelinta sidaad horeba ula socoteen waxaan ahay gabadhii hadda ka hor laba bil ka hor soo dhegsatay boorka iyadoo ku dalbanaysay hal abuur ganacsi inay haysato kadibna loo maalgeliyo ilaa hadda sidii aan rabay welina aanan helin maadaama dee waqtigii aan boorka soo dhegsaday waxaa ila soo xiriiray dadyow aada u fara badan oo isugu jira ganacsato iyo dad markaas ilaahay maal iyagu u dhiibay laakiin dee qof kastaa waxa uu isku dayayey ama waxa uu waqti iyo juhdi gelinayay sidii uu ku ogaan lahaa fikirka wuxuu yahay nasiib darro dad badan badan badan oo aanan soo koobi karin ayaa ila soo hadla qaarkood magaalada dad caanka ah markaas ah oo mar walba iga dalbanayay ama igu soo celcelinayay fikirkaagu muxuu yahay xaqiiqatan waxaan dhihi karaa bulshada ku nool muqdisho iyo soomaaliyaba ama bulshooyinka soomaaliyeed meel kastay joogaanba waxa ay waqti geliyaan siday u ogaan lahaayeen qofka fikirkiisa iyagoo rabin markaas in ay imaalgeliyaan balse raba inay ogaadaan fikirkayga maantay dee qofkii aan fikirka u sheego ma jirto sharci aniga isaga noo dhexayn kara maadaama dee soomaaliya kama jirto sharci ah ama qofka inuu fikirkiisa u dagaalami karo marka taas aan ogahay inay jirto iyo sababo kaloo badan ayaa kaliftay inaan fikirka qariyo laakiin dadka ila soo xiriirayay waxaan ku xiraayay qofka diyaar isagu ah inuu imaalgeliyo oo raba in uu si dee dhab ah imaalgeliyo in aan fikirkayga aan la wadaagi doono marka muddo hadda laba bil meelahaas ah afartii oktoobar meelahaas ahaydaan filaa markaan soo bandhigtay fikirka haddeerna dee janwarya lagu jira adiga saddex bil meelahaasa kasoo wareegatay ilaa hadda dadku isoo wacayaan iyagoo iweydiinaya fikirka muxuu yahay soomaali weynta meel kastay joogto waxaan leeyahay xaqiiqatan qofka caqabaday ku tahay inaad fikirkiisa ogaatid adoon waxba u qabanaynin inaad waqti badan ka bixisaa xaqiiqatan waa qeyb caqabaadka ka mid ah taasna waxaan dhihi lahaa soomaalida ama dee dadka raba iyagu inay maalgelin u sameeyaan dadka kaleetood ee markaas aan iyagu awoodin inay businesska maalgashtaan taasna waa caqabadaan dhihi karaa marka guud ahaanba ilaa hadda fikirkii maalinkii aan soo bandhigayay wixii aan ku taamayay ayaa hadda ku taamaya oo weli ma jirto si reality qof igu yimid oo igu yidhaahday fikirkaaga waan ku maalgelinaya ama riyadaadan kuu rumaynaya marka sidaas waayo
marka laga soo tago ballanqaadyada ee aad ku sheegtay inay yihiin danaystiyaal raba inay muxuu ahaa fikirkaaga qaataan ma jiraan kuwa si gaar ah oo aad is leedahay ugu yaraan dabcan kuwaas way u qalmaan kuwii aa- aan ka heli lahaa oo kale maalgelinta oo si dhow iyaga ee u rabo inay dabcan ku maalgeliyaan oo kale xaqiiqna ka tahay
abo xaqiiqatan horta eh, qulubta qofka lama daalacan karo oo dee dadku kuwa wax rabaa inay ku maalgeliyaan iyo kuwa aan rabin oo keliya fikirkaaga inay ogaadaan raba ayay isugu jiraan Eh, balse muddadaas eh, laga joogo ilaa hadda maanan arkin qof intuu ii yimaado igu yidhaahda eh, si dhab ah macnaha fikirkaagii eh, baan u maalgelinayaa keliya dadku dee taleefon unbay kaa soo wacayaan Eh, su-aalo badan oo markaas oo aan munaasab ahayn bay ku weydiinayaan laakiin dee ma jirto qof intuu ii yimid igu yiri eh, fikirkaagii baan ku maalgelinaya si reality ah marka weli waxaan dhihi karaa caqabada way taagan tahay Eh, kolay eh, aniga eh, waxaan ahay arday eh, ama dee ardayda soomaaliyeed baan ka mid ahay Eh, dugsigii sare ilaa jaamacaddii heer bach eh, baan ahay oo haddana faculty kaleeto oo business ah baan wadaa Eh, marka dee waxbarashadeedii ilaa eh, iskool ilaa jaamacad eh, dabcan eh, qof dhalinyaro ah oo muddo badan waxbaranayay oo muddo badan lacag gelinayay inuu waxbarto haddana dee eh, markii uu dee waqtigii dhammaaday oo uu jaamacaddii ama waxbarashadii heerkeedii koowaad uu dhameeyey ee u diyaar garoobay inuu shaqo bilaabo xaqiiqatan oo waayana dee waa dareemi kartaa eh, caqabadeeda Eh, balse ka niyad jabi maayo eh, qofku Eh, soomaaliya saan u joogo saan ognahaba eh, la isma weydiiyo eh, aqoontaada cidi ku weydiin mayso laakiin waxaa lagu weydiinayaa yaa tahay iyo yaa ku garanaya Da qof dhalinyaro ah isagu dee aan cidna garanaynin eh, ama mas-uuliyiinta dowladda hadday ahaato ama cid kaleeto markaas eh, muhiim ah aan garanaynin in shuruud looga dhigaa eh, yaa taqaanaa xaqiiqatan caqabadaan u arkaa marka eh, ilaa heer ba- baaj baan ahay eh, waxbarashadayda
oo markaad qiimeyso aragtiyada aad soo bandhigatay ee aragtida kugu jirto markaaad qiimeyso dalka eh, munaasibku ma yihiin
Eh, horta qofku markuu abood wax barto fikro badan ah, wuxuu awood u leeyahay inuu wax badan u fikiro eh, wax badan oo markaas dalku u baahan yahayna uu ku fikiro xaqiiqatan eh, dhowr fikira igu jira aniga oo ama aan ku eh, ku fikiray Eh, waxaan aaminsanahay fikradaas haddii aan maal u helo in wax badan eh, dalka ay u tarayaan dad badanna dee oo dhalinyarta ka mid oo shaqo la-aantaana ay shaqo abuur u noqonayso Eh, anigana dee riyadeedii baa ii rumoobaysa marka waxaan dhihi karaa eh, fikiradeyda eh, dad badan eh, ama dee soomaaliya markaan nahay eh, soomaali faa-iido badanaa ku jirto ama waa wax dalku u baahan yahay maadaama dee dalku uu yahay dal hadda soo kabanayo oo muddo badan eh, dagaalo iyo eh, dagaalo sokeeye ay ka jiraan marka fikirkayga waxaan dhihi karaa eh, waa wax dalku uu u baahan yahay Eh, horta dhalinyarada soomaaliyeed eh, meel kastay daafaha dunida ku joogaan waa salaamaya Eh, marka hore waxaan kula talinayaa eh, dhalinyarta waxaan leeyahay horta eh, isku daya inaad dalkiina aamintaan oo dee eh, shaqo abuur ama dee idinku aada shaqo abuurataan Eh, xaqiiqatan qofku markuu shaqo raadinayo way caqabado badan tahay laakiin marka hadda xataa aada raadinayso maalgelin sidoo kaleeto eh, caqabaduhu ma sahlana Eh, laakiin waxaan dhihi karaa qofka eh, dalku fursado miiran waaye Eh, ku fikira in aad hal abuurkeena aada la timaadaan oo aad mataqaanaaye ka maalgelisaan dalka Eh, dhalinyartana waxaan leeyahay meel kastaad joogtaan eh, isku duubnaada gacmooda jir bay wax ku gooyaan maanta hadday jiri lahayd eh, dhalinyaro badan oo isku duuban oo markaas de hal fikir iyo hal mabda eh, haysta waxaan aaminsanahay dad badan ama dhalinyarta ka mid ah inay wax qabsan lahaayeen oo dee ay meel fiican gaari lahaayeen taasna waxaa keentay dee dhalinyartii oo aan isku duubnayn Eh, marka dhalinyarta meel kastay eh, joogaan waxaan kula dardaarmayaa in ay iyagu noqdaan dad creative ah oo wax abuurta Eh, inay ka koraan in ay dee dabcan qof intay u tagaan dhahaan shaqo nasi ama qofka uusan shaqo uusan ku faraxsanayn uu ka shaqeeyo waxaan kaleeto fariinta ugu dambeysa aan diraayo waxaa waaye waxaan u dirayaa shakhsiyaadka markaas iyagu awoodo inay dhalinyarta fikrada haysta ay maalgeliyaan ilaahay baa idinku dhaariyay qofka haddiinaan markaas maalgelin u awoodin ama idin rabin inaad maalgelisaan ka daaya su-aalaha qaabka daran oo aadka u xanuunka badan mararka qaarkood sida su-aalaha lagu weydiinayo su-aal walibaa su-aasha kaleeto oo ay ka xanuun badan tahay qofkuna aad buu su-aala kuu weydiinaya isagoo isan markaas ay ka tahayba entertainment baan u arkaaba kaliya inuu ogaado waxa kugu jira kadibna ku dhaho waxba kuuma qaban karo xaqiiqatan qofka hadaada wax u qaban karin haba u yeerinba ama dee waxa ha ha qodqodin waxaa la yirahda ilkaha haddii la qodqodo qurun baa ka yimaada marka ha qodqodin aan ku dhihi lahaa qof kastoo imaqlayo markaas iyo dadka ah maalqabeenka dabcan sidaa sheegtay dadka muxuu ahaa maalgashiga sameeya dhaqaalaha haysto oo kale waxay ka faa'iidaystaan duruufta qofka dhanna muxuu ahaa fikirkiisa meesha ka qaataan iyagoo waxba aan u qabanaynin ma jiraan ama maaragtay mala kulantay dad aad is leedahay fikir ay soo bandhiga laga qaatay oo aan helin wax maalgelin ah aada iyo aad dad badanaa arkay xataa qof aan aniga caadi u garanaayo oo life aan u aqaano dee hebel aan u aqaano baan arkay inuu fikrad soo bandhigtay oo yirahdaa la maalgeliyo dan shirkad u tegay kamid ah shirkadaha ku yaala soomaaliya kadib usoo bandhigay waxay ku xidhan in business balaankiisa keenaan iyo proposalka intaa kadib uu qofkii soo gudbiyey balse nasiib darro markii la arkay fikirkaas inuu yahay fikir xalgal ah ama dee hal abuur soconaya ay dhaheen waxba kuma qaban karno bil kadib laba bil kadibna uu ku arkay magaaladii isagii oo shaqaynaya oo fikirkiisi laftigiisii businesskiisi oo shaqaynaya marka waa arkay taas waana caqabada inta badan soo noqnoqda waa tahay waxaad dhegaysanaysaan raadiyo himilo boqol laba dhibic shan megaartis gaar ahaan barnaamijka bandhiga dhaqaalaha markaana waxaad kusoo dhawaataan wararka dhaqaalaha ee barnaamijka muddo ku dhow saddex bil kadib waxaa ka soo muuqday fagaaraha bilineerka shiinaha ee leh shirkadda alibaaba kadib muddo bilooyin ah oo la laasanaa muuqiisa bilineerka u dhashay shiinaha ee jack maar ayaa arbacadii ka soo muuqday madal ay ku kulansanaayeen baryaal oo ay soo qabanqaabisay hay-addiisa samafal isaga oo qudbeynaya jack oo qudhiisa horey uu ahaa macallin dhiga luqadda ingiriiska ayaa ka mid ah dad lagu casuumay madashaasi oo lagu awaalmarinayay baryaasha wax ka dhigaa dugsiga ku yaala miiga sheekadiisa dib usoo muuqashada waxaa baahisay mareegta wararka faafisa ee teemow ee fadhigeedu yahay gobolka sishin waxaase markii dambe uu noqday mid fiday cudurka coronavirus darteed sanadkan ma ku kulmi karno magaalada sanya balse balanteen waa sideedii xushmadda aan u hayno baryaasha isma beddelayso ayuu ku lahaa muuqaal kooban oo uu baahiyey jaraa'idka maalinlaha ah ee south china morning post waxay ahayd bishii oktoobar ee labada kun iyo labaatankii markii fagaarayaasha ugu dambeysay jack ninka leh shirkadda alibaaba markaas oo uu dhaleeceeyey nidaamka ay ku shaqeeyaan bangiyada shiinaha waxay xilligaasi ka dambeeyey lama arag iyada oo calaama su-aal la duldhigay xaaladda uu ku sugan yahay warbaahinada qaar ayaa baahiyey suurtagalnimada ah in la xabisay nin si fudud u lumiya fursad uu milineer ku noqon lahaa stephen thomas wuxuu haystay qiyaastii milyan oo ah lacagta digitalka bitcon muddo yar gudaheed ayuu ku waayay hantidaasi kadib markii uu dhowr jeer ku celceliyey baswer khaldan wuxuu isku dayay inuu helo nambarsireedka saxda ah balse nasiib daro ma aysan suuragelin inuu helo warqaddii ay ugu qornaayeen xogaha muhiimka ah ee u baahnaayo baswedka master thomas wuxuu sheegay in ay dhacdadan bartay casharo muhiim ah inkastoo uu waayay fursad uu milineer ku noqon lahaa haddana wuxuu aaminsan yahay in ay ahayd dhacdo ay tiinkiisa dambe saaciidi doona a b c news wuxuu u sheegay in ay ahayd maskax dhalaalin weyn oo noloshiisa inta ka harsan wax badan ka beddeli doonta magaalo ku taala kuuriya oo lamaanayaasha carruurta leh la siinayo lacag dhammaan lamaanayaasha ku nool magaalada jangoon ee dalka koonfurta kuuriya waxay helayaan boqol milyan oo lacagta dalkaasi ah una dhiganta sagaashan iyo laba kun oo dollar siismadan waxaa kaliya heli doona kuwa leh caruurta warbaahinta South Korean Network ee loo soo gaabiyo KNN ayaa tawisay sheekadan waxaa lagu sheegay in lagula dagaalamayo hoos u dhaca bulshada gobolka iyo waddanka oo dhan haddii lamaanayaashu ay leeyihiin hal cunug deymaha lagu leeyahay boqolkiiba soddon waa laga cafin doonaa haddii qoyska ay u joogto saddex cunug deymaha oo dhan ayaa laga cafinayaa waaxda qorsheynta ee magaalada jaguun ayaa laga soo xigtay in siyaasaddan ay tahay curus cusub oo lamaanayaasha iyo dhalashada badin doona ee sida laga filayo guud ahaan waa inagintaa barnaamijka bandhiga dhaqaalaha wax soo saaray idinlana socodsiinaya anigoo ah maxamed xasan halka farsamadana uu ahaa cabdulaahi axmed aadan intaan ku wada kulmi doona barnaamijkan kan xiga nabadgelyo saaxiibyaal